microfonka haatan nacawiiska washington iyo sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington qodobadaan idinku hayo caawiyo cawayska waxaa ka mid ah dad timaha iska dhukura xataa sunniyaha indhaha iska xiidha dumarka iska ilaaliya inay u dhowaadaan oo xataa aan gacanta waxba looga dhiibi karin dharkooduna yahay go iyo qayd oo ku nool wadamada dunida qaarkood ma guursadaan iyaal ma dhalaan dadkana ma dhex galaan waxay ku nool yihiin tembalka ama goobtaa lagu cibaadaysanay dharkooduna hal dhar unbay gashadaano waxa weyaan maro oranja waa isku duubaan oo ay sida garayskoo kale garabka uga tuuraan oy garabka uga tuuraan waxaa kaloo oo aan barnaamijka ka maqnayn qaybtii hal abuurka iyo heesaha aynu ku bilownee sida intiinii dhegaysatay barnaamijyadii caweyska washington ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aad ku maqasheen qayb ka hadlaysa daafaha dunida iyo dhaqamada kala duwan ee ay leeyihiin dalalka caalamku waxaynu toddobaadkii hore wax ka ogaanay dalka maleysiya welina waxaynu joognaa koonfurta qaaradda eshiya bal aynu caawana u tallowno dalka ay dariska yihiin ee tailan tailan waxay xuduud wadaagaan waddamada maleysiya mayamaar iyo kambodiya waana mid ka mida dalalka waayahan dambe aadka ugu horumaray dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo waxsoo saarka beeraha iyo weliba tiknolojiyadda dalkaasi waxaa loo yaqaanaa carrada soo dhoweynta iyo dhoolla caddaynta waxaa sannad kasta booqda malaayiin qof oo dalxiisayaala oo dunida ka kala yimi waxaana dadka waddankaasi leeyihiin dhaqamo aad uga duwan afrikaanka mune axmed cumar oo ah gabadh dhallinyaro ah oo dhowaan dalkaasi u tagtay shir lagaga hadlayay nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada oo lagu casuumay konton dhallinyaro afrikaana ayaa iiga warantay muddo dhowr toddobaada oo ay dalkaasi joogtay waxyaabihii la yaabka ahaa ee ay ku soo aragtay muna kusoo dhowow barnaamijka cawiska washington mahadsan sahra aad baan kuugu mahadnaqayaa wadanka tailand caasimadiisu waa bangkok luqada lagaga hadlaa waa tai waxaa soo raacda luqad chinese ay ku hadlaan ayaa soo raacda diinta ugu wadanka laga haysta ta koowaad waa buddhism ta labaadna waa islam tiro yar ayaa aaminsan diinta kristanka wadanku waa wadan boqortooyo oo waxaa ka talisa boqortooyo munay bal waxaad sawiriga siisaa markii kuugu horreysay ee dalkaasi tailand oo dabcan halkii aad ka tagtay aada uga fog dhaqan ahaanna aada uga duwan noloshuna ay ka duwan tahay markii ugu horreysay ad halkaa tagtay waxyaabihii ku soo jiitay aada xusi karto
saaraha yurubtii haddaan idhahda halkan kusoo ko waxa laga yaaba inaanan kusoo koobi karin runtii dalka thailand oo markii hore aan waxoogay kasii yar akriyey siduu yahay iyo markii dambe sidaan arkay runtii wuxuu ahaa wadan aada iyo aada cajaayibaadkiisa iyo dhaqamadiisa iyo iyo waxyaaba u gaara leh runtii ugu horeyntiiba markaan aanu ka degnay madaarka madaarku ahaa madaar aada u weyn waxa ugu horeysaan dareemay wuxuu ahaa in waxa meel walba jooga dad dalxiis u jooga wadankuna waa wadan caanku ah dalxiis ukule jasiirado aada u qurux badan sidoo kale wuxuu leeyahay wedi ayaa ku dhex yaala caasimada bangkok sidoo kale wadanku wuxuu caan ku yahay maroodiga maroodigaas qof uu korayaa ama ula ciyaarayaa ama ula baadanaya activities noocaasa ayaa la sameeya marka dadku runtii waxyaabahaas ayay xiiseeyaan iyo dhaqamadooda goonida sidaas darteed bay caasimada bangkok ay runtii noqotay labada kun iyo lix iyo tobankii caasimadii loogu dalxiiska badnaa adduunka waxaan soo arkay suuq laydhaa suuqa sabeeya ama floating market suuqaas oo gebigiisaba ah dooniyo wax lagu dul iibinayo adigoo ah qofka suuqa wax ka iibsanayaana doonibaa saaran tahay dhammaan dadka wax iibinayaana doonibay saaran yihiin suuqaas oo aada cajaayibaadkiisa ulahaa oo dadku ay aada ugu dalxiis tagaan ugana soo tukaamaystaan marka maxaa laga soo iibsanayaa cunto dhaar alaabo kala duwan mise wax kasta ha waxaa laga siibsanaya waxyaaba hadiyadaabay qaar hayaan dooni walba waxay haystaa runtii wax u gaara waxyaabahay caanka ku yihiin bay ku iibinayaan khubrad baa lagu iibinayaa cuntaa lagu iibinayaa waxaa jira laba suuq ayay leeyihiin suuq waa mid weyn oo suuqa weyn ee dambeeya ay dhahdaan midna waxa weeyaan webigii dhex mara bangkok ayaa doonibaad raacaysaa kadib doonida markaad raacdo meel ayay doonida aada istaagaysaa kadib waxaa kuu imanaya dooniyi yaryar oo iyaguna wax iibinaya markaa kaana waxay dhahdaan suuqa sabeeya ee yar waan gartay marka waad sabaysay laakiin kaa waad raacday soo maha isaga
aad iyo aad aad iyo aad runtii aad bay uxiisa badan qof adiga dooni saarana dooni kalena aad ka adeeganaysid aad aad iyo aad dhaqanka dadka maxaa ku cajabiyey ad ku arag waxyaabaha aada cajabili waxaa kamida gacanta iskama salaamaan oo handshakinka ma sameeyaan amaba hab isma siiyaan sida keliya isku salaamaan waxaa inay labada gacmood intay ka saaraan ay foorarsadaan adiga oo ah qofkan xiisaayo tegay si kastood qof asxaab ugu samaysato ama si kastood qof aad isku wanaagsan lagama yaabo inaad aad gacanta udiiso aad gacanta ka salaanto kaasi aanad ugu degdegin waa lagu sii sheegay waxaa laga odhanaya gacantaada waad iska ceshanaysayo qof kastaas unbaad labada gacmood intaad isa saarteen wejiga u dhaweyso unbaad sidaa u salaanaysaa waan gartay waxaa la ii sheegay ina dad aada u haha soco
waxaa kaloo walaal jira oo ku badan oo meelo badan ku arkaysaa dadyowgan muunkaska loo yaqaano dharka orange kaa gashan ayaa runtii wadooyinkaad ku arkaysaa goobaha lagu cibaadaystaaad ku arkaysaa dadkaasna aada bay ugu badan yihiin maxay yihiin dadkaasi guud marka ahaan wadanka dadkaasi waxa weeyaan waa dad maxaan odhan karaa waa dad horta aaminsan diintan buudhisanka islamarkaana noloshooda oo dhan u khaas yeelay inay gaar noqdaan marka dadkaasi ma guursadaan iyaal ma dhalaan dadkana ma dhex galaan waxay ku nool yihiin un tembalka ama goobtaa lagu cibaadaysanaya dharkooduna hal dhar unbay gashadaano waxa weeyaan maro oranja oo ay isku duubaan oo ay sida garayska oo kale Dadka- garabka uga tuuraan
oy garabka uga tuuraan aada iyo aad marka dadkaas rag iyo dumarku markaa ma isku dhar baa munaay ma rag iyo dumarkuba ma orangekaasay May.
xidhanayaan oo sidaasay May.
Mhm.
rag waxay gashanayaan orange dumarkuna cadaan bay gashadaan laakiin dumarku kuma badna laakiin way jiraan dumarka men baa u yaqaanaan ragana monks bay u yaqaanaan marka raggaa ka badan laakiin dumarkuna way jiraan dumarku dhar cad bay iyaguna gashadaan waan gartay markaa iyaguna waa garaysan yihiin mise waa toob oo kale u xidhan yihiin
iyaguna saasoo kale u garaysan yihiin timahana way dhikurayaan dhammaan timaha oo dhan ee timaha madaxa ku yaala iyo xataa sunayaasha wax tima ay iskuma reebayaan jidhkooda iskuma reebayaan ha timaha way Cajiib.
xirayaan haddii uu nin yahayna laga gabadh ma guursanayo iyaalna ma dhalayo haddii gabadh tahayna sidaasi lamida sidoo kale em, dumarka mm, ama ma salaamayo ama wax toos gacanta inta salaam ninka monkga ah ee gacan toos waxba ugama qaadan karo taalahaan haddaad shay u diidayso shayga uma diidi kartid waa inaad shayga meel u dul saarto kadib uu ka qaato ama dhulka u dhigto kadib uu ka qaato maxay Ama ku aad macneeyeen maro- sidaa u dul saarto marka waxay ku macneeyeen waxay dhahdeen waxay iska ilaalinayaan in wax interactiona dhex maro eh, iyaga iyo dumarka xataa haddii aad doonid inaad sawir la gasho ood gabadh tahay eh, lama geli kartid oo ma aada istaagi kartid waa inuu nin idiin dhexeeyaa oo ninka aad- inuu qof idiin dhexeeya kadib aad ninka aad kusii xisaabta doonteed inaad sawir la gasho cajiib waan gartay marka xataa sidee taa waxay ku yihiin marka walaalahood iyo hooyadoodba xataa saasay ku yihiin oo xataa hooyadood ma eh, saasoo kale wax iguma diidi karaan ama ma aada istaagi karaan marka sidaas darteed bay ugu nool yihiinba eh, macbadka oo aanay uga soo bixin si ay iskaga ilaaliyaan xiriirka dhex mari kara dumar ama eh, ama dadka kaleba xataa sidoo kale waxaa jira oo aan aada ula yeeli jiray cuntooyinka ay cunaan sahraay haye Em, aad iyadoo iyo meelaha- aad dee malqaacado yar ay- malqaacadana ma isticmaalaan oo laba yaroo qori baa la isku qabtaaye kuwaasi makuu laba suurta yaro galay qori baa la isticmaala inaad qaban karto labadaas qori waan isticmaali karin waan gartay markaa markaan gobolka absaal ahaan tuulada markaan ka yiminaynan caasimadda idanayni dhammaan dhulka oo dhan wuxuu ahaa dhul la beerayo ama beer baxday yacni meel yaro keliya banaani may jirin dad aada wax u wada beeranaya shaqaysanaya hardworkana ayay runtii ahaayeen dadyaga reer jaylaan haddana waa dad dabacsan oo weji furan oo habiya oo aana aada u xanaaqsanayn badanka dadka waxaa Oo lagu aan yaqaanaa markay aada u shaqo badan yihiin ay maalin kasta ama beer ama mashiin ama waxyaabaha inay dad cadro badan yihiin ismay saameyn shaqaday qabtaan iyo dabeecadooda waddankaas aada iyo aada ismay saameyn ismay saameyn sababta wax saameynays kuma laha meel walba walaa waxa ku qoran eh, dhulka soo dhow dhulka dhoola cadaynta waana dad runtii mar walba farxad badan oo wejigooga farxad ay ka muuqato oo dadka dabacsan haddana maxay aadka ugu haro wadanka sidoo kale waa wadan dee aada u horumaray ismaalan runtii wadanku sidaasoo dhan buu dhislood yahay tusaalahaan caasimada hadday doontidna meel ka tagtood meel tagto waxaad haysataa ilaa in ka badan malaha shan option waad oo transportation ood raaci karto waxaad raaci kartaa taxi baad qaadan kartaa ama tugtug baad qaadan kartaa ama tareen cirka marayaad qaadan kartaa ama tareen dhulka hoostiisa maraya ama amaba doonidaad raaci kartaa wow marka runtii waa wadan ay aada uga shaqaysteen una dhiseen una horumariyeen dhammaan waxyaabaha ama la cunayo ama aada arkaysidna runtii fartooda ayaa ku yaala waxaad arkaysa waxan oo dhan iyagu ay wax soo saarkooga ay tahay aanu ahayn wadan caan ku ah sideena in wax walba lala soo dego wow aad baad u mahadsan tahay munaay halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa barnaamijka caweyska ee v o a waa hagaag haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waana qayb kale oo ka mida waraysigii aan dhowaan la yeeshay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska cabdirasaaq oo toddobaadkii hore waxay inoo joogtay sidii kooxdaasi aad ka tirsan tahay magaca loogu bixiyey yaad ka xusi kartaa fanaaniintii ugu horreeyey ee aas-aaska kooxda ka qayb galay saare waad mahadsantay sidii aan hore u sheegay waxaa leh oo magaca bixiye xasan saleebaan oo laasaalax ku magac dheer marka loo imaado haddaba siduu ku baxay qaabka ku yimid iyo tacabka uu ku baxay gruubkii dhalinyarada ahaa een anigu dhex tegay ee isu yimid qof waliba wax uu hibo u lahaa oo ku fiicnaa qalbigaa walaala laga noqday taa fara badan baa la wada yeeshay wax wada xun baa dhex maray xaqiiq baa loo walaaloobay waaye aan ka maanta ahayn oo jiraa lagu walaaloobay dadaal iyo firfircoonaanta maanta ka fara badan baa lagu walaaloobay fikrad baa timi cusub oo ku wada dhalatay dhammaan dadkii halkaa joogay waktigaa waxaa iyaduna maraykan ka timi oo joogtay magacuu bixi doono hodan cabdiraxmaan waxa la isla gartay war maadaamaaynu sidan afar iyo labaatanka saacadood wada joogno dee aynu naannaan kala maqnayn miyaynu koox nagu magacaaban oo aynu magac u bixisano miyaynu bixino dabadeedna fikraddii waa la soo wada dhaweeyey dadkii halkaa habeenkaa joogay ee waktigaa fikraddaasi ay ku wada dhalatay waxaa ka mid ahaa abwaanada xasan saleebaan dhuxul xasan daahir ismaaciil sidiiq burmad cabdi ismaaciil siciid sidiiq gahayr abwaan qiiq qudhaydan kula hadlaya iyo rag fara badan fanaaniinta waxaa hablaha asmaa xamdi kuweyn yurugeeyo khadra sinimo ifraax hargeysa hodan cabdiraxmaan gruubka inan ifraax tolmoon laydhaha inanta heestii hore barnaamijkiini koobaad qaadaysaya gruub sidaas ragga waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan caydiid cabdi fanaaniinta maxamed axmed bakaal maxamed siciid cabdi b k mursal muuse macaan cabdiraxmaan mahilaax yuseego haddii ilaahay badankeeda leeyahay gruub sidaasa oo iyaguna fara badan cabdihani xaashi cabdilaahi ka mid yahay dadkaasoo isku yimid guriga mursal baa markaa dadkan kala bari markaa joogaan markay fikraddu imanayso deg deg baa magacaa la isula qaatay waxaa dabadeedna bilaabay in la qorto heerar dabaqaya amaawiirta kala dambeynta iyo kooxda waa la isdiiwaangeliyey magacyo fara badan ayaa la diiwaangeliyey oo dadka aan kusoo tiriyey oo dhana sidaasaa magaca kooxda iyo fikraduba ay ku timi waan gartay bal markaa intaa haddii aynu kaga soo gudubno aas-aaskii magaca sidii kooxda loogu bixiyey iyo barbilowgii kooxda xidigaha geeska heesihii baan jeclaan lahaa inaynu inaga iyo dhegeystayaashuba qadar ku wada nasano heesteed inoo soo qaban lahayd waxaan soo qaban lahaa hees ay qaado fanaanada hodan cabdiraxmaan oo la yidhaha naf jacayl ku xidhay heestaasaan soo qaban lahaa oo ka mid ah heesaan sameeyey heestaasaan noo soo qaban lahaa
intaa haddii aynu heestaasi kaga nimaadno weli waxaynu kusii soconaynaa barnaamijkeenna waxaa tahay afhayeenka kooxda xidigaha geeska su-aalo badan oo bulshadiis weydiinaysaa jirta ee waxaa soo noqnoqda khilaaf soo dhex gala kooxda xidigaha geeska oo marba waxaa laga saaraa xubno ka tirsan kooxda qaarkood dib bay uga soo noqdaan qaarna waxaa filaya inay weli bannaanka ka joogaan maxaa kooxda inta badan ku soo celceliya muranada iyo khilaafka weliba dibadda usoo baxa
abasada uu la dhashay oo haabiil iyo qaabiil marka laga soo bilaabo basharku fikradaha kala duwan danacyada qaar aragtiyaha la yskaga hor imanayo intaba way la koobsadeen nolosha bini-aadmiga khilaafyada soo noqnoqda ee xidigaha geeskuna wuxuu ka mid yahay khilaafyada nolosha kale ee mid qoys leh ee mid qaran leh ee mid qof iyo qof kalea leh dabcan waxaa kale oo jira rag iyo dumarba fariidaa isugu yimi meel intaas soddon qof oo wada caan ah oo wada karti leh oo wada dhiira isugu yimaadeenna waa la yska hor imanayaa fikradaha la ysku qabsanayaa mararka qaar guruubo fikrado kala wataa loo qaybsanayaa dabcan weliba fikradinama xuma ee qolo kasta fikradeeda ayaa laga yaabaa inay u aragto ta saxa ah khilaafka ugu badan ee xidigaha geesku wuxuu ka dhashaa aragtiyaha kala duwan ee la yskaga hor imaado dabadeedna waxa ay banaanka uga soo baxdaa mararka qaar guriga iyo xayndaabka xidigaha geeska dabcan waa runtaa marar badan ayaa khilaafka xidiguhu soo noqnoqday maxaa siciid cabdi oo iminka ugu dambeeyey oo ku dhawaaqay inuu xidigaha geeska banaanka ka istaagay iyo markii ugu horeysay ee xubno xidigaha geeska kooxda ay dibadda ka tagaan oo ay ka baxaan oo iyaguna sidaa bika ay ka maqnaadaan ilaa iyo maanta way jiraan isbedbedelkaa xubneed ee kooxda ku imanaya haddana walaalnimadu waa goobteedii wada dhalashadu waa barteedii wax wada lahaanshuhu waa halkeedii hadduu xasan saleebaan oo kooxda maalin dhaweytoole xubnaha kooxda ku dhawaaqeen xilkii in laga qaadan yahay hadduu b k oo iminka ka baxan yahay haddii qolo kale oo iminka ka maqan oo hodan leh oo macaan leh oo yurubna ay tahay taacabka ay ku leeyihiin baa ka badan halkay ka maqan yihiin mar kalen dhinacii heesaha ku noqonaynaa gaar ahaan heesaha ad adigu ereyadooda hal abuurtay heesteed inoo soo qaban lahayd cabdirasaaqo sida uu adnuu wehelkaaga rabo wadeciyo aduu warwareega waxyeliyo anaa warwarkuna rabine adna wada jirkiyo ha ka tegin wanaag waxaa wada qaada nimcaan cabdiraxmaan xasan ilaa iyo yurub maxamed cabdi yeeyo cabdirasaaqow inkastood ereyada samayso dee ma la odhan karaa xataa codkaaga marka la dhegaysto maca heesaha waad ku fiicanta inaad qaado waxaan aaminsanay fikrad tiraada wixii lagaaga fiicnaanayo looma dhawaado shayga waxaa loo daayayaa qofka kaaga wanaagsan dabcan aniga codka waa laygaga fiixanya boqol kiiba weliba sagaashan sidaa daraaddeed waxaa qofka saddexaad iyo ka afraad iyo ka sanaad iyo noqonayso ahe wixii kuu geeyaa faduula codku hibadayda maaha laakiin suugaantii baa hibadayda markaa wixii hibada intaa hibada ay u leeyihin baa ku adkaysanaya waan gartay heestaasi aynu wada dhegaysano
waxyaliohanaawurkula raabine adna wada jirkiyo ha ka tagin wanaag
kulkuwa waagaryaba wiilasha indhuub ikuwaayino wejigaaga tabin
naftan waayo badan waxaanay ku tidhi yaywe hanine wasiisiga ka dhow
wiilasha indhuub ikuwayno wejigaaga tabin
naftan waayo badan waxaanay ku tidhi yay wee hanine bisiistiga ka dhow
waqti badan kalgacal ifwalaaxsanayd udawayso iyo dhandhe dhandhe dhandhe webi jacayl
waayahe axdi wayii noqdiyo waxyeelada darteed yaana way maroodhan
waa waa tahay intaa haddaynu kaga soo gudubno codka nimcaan hilaaciyo yurub geenyo gabagabadii barnaamijkeenna qaybtan caawa ayaynu joognaa bal hees had adigu noo soo qaban lahayd ma jirtaa waxa soo qabanaya cabdixan xaashi cabdilaahi qaado adoo qaba nabaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qof aad u nugushay xaggiisa ma daysan istiixadiisa heestaasanna oo kusoo gudaana bilaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay qaybtan caawa iyo waraysigeenna intaasi ayaanu ku joojinaynaa intaynu toddobaadka dambe isugu imanayno barnaamijka caweyska washington waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo waxaad nacab tahay dhibtiisa marada silniyaad jabkiisa naftaadana waad allawaad adana waad ku soortay waxaad nacab tahay dhibtiisa marada silniyaad jabkiisa naftaadana waad allawaad adana waad ku soortay nayayira waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u daysay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u daysay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad ku soo